barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha noofembarna waa toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
soomaalidu waa dad aad beriiska u cuna laakiin beriiska uma bixin waxaanu doonaynaa inaan beriiska istaaj lagu sameeyo oo beeraha oo beriiska ka furno soomaaliya oo maxaan ku dhahaa aan doonayna inaan ka hirgelino aniga shaksi ahaan iyo dhallinyaro kalon isla xiriirno iyo dhallinyaro kalon halkan nila joogto beeraha dhigta
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi khaliif oo ah arday cilmiga beeraha ka barta jaamacadda jamboga ee dalka uganda waraysi ku saabsan habka wax looga bedeli karo wax soo saarka beeraha ayaan idinkaga haynaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso oo gelinna ganacsada gelinka kalena waxbarta oo talooyin siinaya dhallinyarada
waxaan ahay arday jaamacadeed gaar ahaan jaamacadda muqdisho university gaar ahaan kuliyadda shariica walqaanuun ama shariican low sanadka labaad sidoo kale waxaan ahay ganacsade ama nin ka shaqaysta magaalada boosaaso ganacsigaas oo aan ku dabaro waxbarashadeeda iyo naftayda dhinaca heesahana waxaad ku maqli doontaan
codkaasi macaan ee fanaanada farxiyo fiska xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta hase ahaatee waxaad kusoo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump ayaa markii u horreysay khamiistan maanta ah tegaya aqalka cad kadib markii uu hillary clinton maalintii talaadada kaga guulaystay doorashadii madaxweynaha trump oo ah nin ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa la kulmi doona madaxweyne barack obama si uu u bilaabo hanaanka uu xilka ku wareejinayo sidaasi daraaddeedna uu trump diyaar u yahay in bisha january labaatankeeda la dhaariyo obama ayaa si adag ugu ololeeyay in la doorto hillary clinton waxaana uu maalintii arbacada ee shalay qiray in ay guuldaraysato hillary clinton inay tahay mid aan sahlanayn
dowladda heyti dowladda hayti ayaa bilowday olole tallaal oo ballaaran oo la rabo in looga hortago cudurka koleeraha ama shuwanbiyoodka toddobaadyo kadib markii uu dalkaasi dharbaaxay duufaantii matthew ololahan oo bilowday talaadadii hore ayaa la filayaa inuu noqdo ololaha ugu weyn ee tallaalka shuwanbiyoodka adduunka oo dhan iyadoo bartilmaameedkuna uu yahay siddeed boqol iyo labaatan kun oo ruux cudurka koleeraha ayaa faraba-an ku hayay hayti tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii markaas oo ay dowladda sheegtay in cudurkan ay dalka geeyeen qaar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe ee halkaasi jooga
khamiisa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhowaan waxaa xarunta jaamacadda jamboga university ee magaalada kampala ee dalka uganda ka dhacay tartan cilmi baaris ah oo ku saabsan habka teknolojiyadda casriga ah ay wax uga bedeli karto wax soo saarka beeraha afrika tartankaasi waxaa ka qayb galay maxamed cabdi khaliif ciise oo ah wiil dhallinyaro ah oo jaamacadda jamboga university ee dalkaasi uganda ka diyaarinaya shahaadada masterka ee cilmiga beeraha waryaheena nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiya la fadhiya ayaa khadka taleefonka kula xiriiray maxamed cabdi khaliif ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa uu shirkaasi ku saabsanaa
waxaan ka qayb galay barnaamij tartana bishii julaay wuxuu ahaa barnaamijkaasi barnaamij looga hadlayey beeraha maxaan ku dhahday uganda iyo maxaan ku dhahday adduunka sida ay laba kun iyo labaatan iyo shan ay ugu noqon lahaayeen maxaan ku dhahday technolojiyadda hadda la adeegsada casriga su-aal waxay ahayd aan u tartamaynay aniga oo maxaan ku dhahdaa kamid ahayd ardada uganda laba boqol labaatan iyo shan qof ayaan laba boqol labaatan iyo laba qof ayaan ahay waa garta marka adiga ma soomaalida oo dhan ayaad matalaysay mise waxaad ahdeen arday badan oo soomaali ah oo bartay cilmiga beeraha ardo badan oo soomaaliya cilmiga beeraha bartay way jiraan jaamacad kambala university ladhaa ayay ardadaasi dhigtaan laakiin anigu waxaan ahaa ardayga keliya ee ka qayb galay markaasi labada boqol iyo labaatan iyo labada qof markii la xaysiiyey tartanka ayaan su-aasha soo qaatay kadibna maxaanku dhaha dad badan ayaa maxaanku dhaha la tashtay oo dalal badan ka yimid sida maxaanku dhahda wiil aad ila shaqeeyey oo ka yimid dalka senegal oo dhigta maado la yidhaahdo plant breeding and biotechnology marka maxaa ka kororsatay mar haddii aad shirkaas muhiimka ah ka qayb gashay mawduucna uu ahaa mawduuc muhiim ah oo casri ah maxaa ka kororsatay oo aad isleedahay beri waddanka markii aad ku laabato waxbaad ugu qaban kartaa dhinaca beeraha
wallahi wax badan baan ka kororsaday mashruuca aan ka qayb mawduuca aan ka barnaamijka aan ka qayb galay iyo barnaamijyo badan oo ugandha uga qayb galay oo ay ka mid tahay sida maxaanku rahda beeraha loo ballaarin lahaa oo ay ka mid tahay sida qalabka beeraha maxaanku rahda lagu shaqaalaysiin lahaa oo ay ka mid tahay sida maxaanku raha cayayaanka iyo ciidda iyo maxaanku raha dhibaatooyinka beeraha masiibooyinka ah maxaanku raha sida abaaraha maxaanku rahda hadda dalka dalalka ka jira africa cimilada oo dhan baa isbedeshay sida cimiladan isbedeshay maxaanku raha loo beeri lahaa dhir maxaanku raha u adkaysata qoraxda iyo kuleylka iyo abaaraha hadda jira iyo maxaanku rahda cayayaanka iyo dhisisyada cudurada ku dhaca dhir u adkaysata si ay u noqoto dhirtaasoo la doonayo maxaanku raha sanadaha soo socda in la beero waxaan ka bartay in sanadaha soo socda ilaa iyo la saadaalinayo laba kun labaatan iyo shan in cuntada cuntadu ay yaraanayso dunida deegaankuna uu kululaanayo marka waxaa la doonayaa in la tababaro arday dhigata kuliyadda beeraha oo ku taqusay oo la doonaya ardadaas inay si fiican u bartaan oo ay uga hortagaan sidii ay production fiican u gaari lahay wax fiican soo saar lahayen waddanka soomaaliya dhaqaalaha ama ilaha dhaqaalaha waxaa lagu sheegaa in ay ugu muhiimsan yihiin xoolaha iyo beeraha marka laga soo tago badda maxaa is leedahay dhallinyarada adiga oo kale ah waxbay kusoo kordhin karaan ama ay ka bedeli karaan habka imika ee beeraleyda soomaaliya ay wax u beertaan walaal aad baad umahadsantahay nuurow su-aashaas waa su-aal aada iyo aada qaali u ah maxaanku raha muhiim ah wax badan ayaan aaminsanaya inaan kasoo kusoo kordhin karno waxaan kusoo kordhin karnaa kow soomaalidu waxa weeye waa dad aaminsan inaanan beera dalka maxaanku raha soomaaliya beerihiisu ay yar yihiin iyagoo aaminsan ciidda soomaaliya taale inaan waxba ka bixi karin laakiin taas waa mid maxaanku raha fikir khaldana dhulka soomaaliya dhul badan oo beeraha maxaanku rahda biyihii biyihii ay ay yaalaan oo aan laga faa'iidaysanayn ayaa jira marka waxaan doonaynaa inaan dadka u qabano inaan u qabano wacyigelin ku aadan inay dadku wax beertaan soomaaliya cuntadeeda waxay ka timaadaa kulligeed wada wadamada maxaanku raha sida asia oo ay ka mid tahay bakistan baa beriisku ka yimaada soomaalidu waa dad aada beriiska maxaanku rahda u cuna laakiin beriiska uma bixin waxaanu doonaynaa inaan beriiska maxaanku rahda macadyo risaaj lagu sameeyo oo beeraha oo beriiska ka furno soomaaliya oo maxaanku raha aan doonayno inaan ka hirgelino aniga shaksi ahaan iyo dhalinyaro kaloon isla xiriirno iyo dhalinyaro kaloo halkan ila joogto beeraha dhigta sidoo kale waxaan rabnaa in maxaanku rahda wadanka soomaaliya beerihiis aada loo dayacan yihiin dadka in lagu wacyigelinay waxla soo baxaan cuntadeena waxay ku tirsan tahay dibadda marka waxaan doonaynaa inaan cunto dibadda ku inaan cuntada dibadda kasoo go-aysa ee dalalka kale noo soo dhoofin inaana ku tiirsan technologiga casriga ah ee aada sheegtay in uu shirka ku saabsanaa sidee loogu dabaqi karaa beeraha gaar ahaan soomaaliya oo kale waxaan ognahay inaanan heerkaas gaarin marka dhalinyarada ku dhegeysanaysa iyo dadka beeraleyda ah maxaa arrintaas ugu faahfaahi lahayd okay technologyga waa sax horta technologyga hadda aynu dunidu ay gaartay oo dunidu xigsanayso wadamadan africaba technologyga maxaanku raha hadda ayay isku dayaan oo weli maxaanku raha si fiican ugama meel gaarin ama kama mira dhalin marka waxaan uga faa'iidayn lahay soomaalida waxa weeye maxaanku raha technologyga inay horta iyagu aynu waxbeerashada aynu badino markaynu waxbeerashada badino oo dhulka ay beeraha aynu ballaarino oo dhirta la beero aan maxaanku rahda dalaga beeraha ahayn ee sida maxaanku rahda dhirta kale ee ilaalisa kaymaha iyo maxaan dhulka la kaymeeyo ayaa maxaanku raha technologyga loo soo jeesan karaa bal horta aynu waxbeerano marka halka aynu ka dhaqaaqno ayaynu technologyga inagu gaari karnaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi khaliif ciise oo ah wiil dhallinyaro ah oo jaamacadda jamboga university ee dalka uganda ka diyaarinaya shahaadada mastarka waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey nuur xasan nuur bukhaari
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo cabdinaasir axmed cali waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso cabdinaasir maalintiisa laba ayuu u kala qaybiyey gelinna jaamacad ayuu dhigtaa gelinka kalena waa ganacsade ka mid ah sariflayaasha suuqa magaalada boosaaso waxa uu ku dhiirigeliyey dhallinyarada soomaalida inay la yimaadaan hal abuur ganacsi dalka dalkana ay wax ku soo kordhiyaan halkii ay ka aadi lahaayeen dalalka shisheeye haddaba waxa uu magaalada boosaaso ugu warramay wariyaheenna yuusuf maxamed yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaan ahay arday jaamacadeed gaar ahaan jaamacadda muqdisho university gaar ahaan kuliyadda shariica walqaanuun ama shariican low sanadka labaad sidoo kale waxaan ahay ganacsade ama nin ka shaqaysta magaalada boosaaso ganacsigaas oo aan ku dabaro waxbarashadeeda iyo nafteyda marka halkaas beenu xaaladahaygu marayaan waxaan dhallinyarada kula talin lahaa iyo dadka ilamidka ah inay mar walba isku dayaan inay shaqaystaan waxna ay bartaan oo aysan magaranaysaa niyadda iyo hamiga aysan gelin dal shisheeye sidoo kale in ay aaminaan inay wax qabsan karaan way magaranaysaa la jaan qaadi karaan caalamka waa tahay waxaan rabaa ganacsigaaga rabaa inaan wax kaa weydiiyo ganacsigaaga waa noocee waxaan u jeedaa inaad tahay sariif leh oo lacagaha sarifa sida hadda ka muuqata halkaan anigu sariif laan ahay sarifna waa taqaanaa waa lacag lacag lagu bedelo waa lacag lacagta doolarka ah baan kaash ku bedelnaa adu waa saas kule changeman waxa la dhaho baanu sameynaa marka waa ganacsi yacni mid loo baahan yahay muhiim oo yacni bulshada ku kala socoto baanu ka shaqaynaa marka saa daraaddeed sida hadda ka muuqata ganacsigaas aanu ku jirnaa dee ilaahay subxana tacaala wuxuu naga siiyey waxaanu magaranaysaa ka helno baanu magaranaysaa baanu baanu kala kulanaa waxay ii sheegtay inaad tahay nin dhallinyara oo ardaya waana shaqaysaa see wakhtigaa u kala qaybisaa
runtii subaxii oo kale jaamacaddaan aadaa inkastoo maanta aan fasaxnahay oo talaada tahay oo kuleejadeed maanta ay fasax tahay subaxii oo kale jaamacaddaan aadaa markaan jaamacadda ka imaado duurkii baa waxaan bilaabaa shaqadaydii maalinta ahayd ilaa iyo aduu habeenkii afar saac saddex saac meelahaas baan shaqeeyaa saasaan wakhtiga iu qaybilsayahay habeenkii oo kalena ma garanaysaay dee waxaan casharada iyo duruustii aan soo qaatay baan diyaariyaa ها مثلا oo kale qofku markuu waxa waa laba qacmood waa qacan hore iyo qacan dambe xilli waxa jira qofku door ku keenayo oo kaash ugu bedelaysid hadda مثلا maanta oo kale markii aad kaash weetid waa door rabtid waxaan kaa siinayaa laba milyan soo boqol waxaan doorkaan baan siinaysa annaga kaashaan ku guurajinayaa saasoo kale qof markuu doorar wato uu rabo kaash waxaan siinayaa laba milyan boqol iyo konton oo doorar ka qaadayaa marka saas baanu wax u sarifnaa waa labada qacmo marka sarifku sidee u aragtaa shaqadan yaase kugu dhiirigeliyay saxib horta runtii shaqadan aad baan ugu faraxsanahay yani maanta dalka waxaa ka jira shaqa la'aan fara badan laakiin anugu shaqadan ru'aantii awal waxaa igu dhiirageliyey yani igu bahalkeeyey dhallinyaro fara badan iyo dad kaloo aan la tastay markaan ganacsiga bilaabayay waxaan sameeyey latashi fara badan baan sameeyey latashigaas baa waxaa ii soo baxday in uu sarifku yahay xubin muhiim oo laga shaqayn karo oo qofku wax ka dabari karo ru'aantii waan ku faraxsanaa shaqadeeda alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ku kala dabraa jaamacaddii nolol maalmeedkaygii haddii ilaahay ku horon yahay waxyaalo kale oo aan fahmlayay aan ka caawiyo iyo waxyaalo kale oo fara badan oo dhallinyar ahaan aan u baahnaa oo markii haddaanan haddaanan shaqada aan heli lahayn yacni igu adkaan lahay inaan helo waan kala dabaraa aad baan ugu faraxsanaa shaqadii runaantii maalin kasta marka waxaa sariftaan soomaalida dee wax waa ganacsi ilaahay subxaana watacaala wax kuu qarabeelaysaa maalin waxaa laga waxaa lagaa sarifan maalin waxaa laga inaad kun doolar sarifto marka wuxuu waa maalinba waa si qasab ma aha inaad maalinba faraxsanaato oo maalinba aad wax lagaa sarifto waa ganacsi iyo xaaladihiisa maalin baana waxba sarifin maalin baanu kun dooro sarifnaa maalin baan laba kun sarifnaa maalin baan maalin baa wasi marka inaad waxa weye mar walba u sabirtaa oo aad wixii ilaahay kuu qoraad qaani ku ahaataa wey lacagtaa sarifto oo soomaaliga ah waxay ka soo qaadaa
suuqaas baanu ka soo qaadnaa oo halkaana waan ka qabsannaayo ilaahay aduu ku horon yahay saasaan waxu kala maaraynaa xilli waxaa jira qofku kaash kuu keenayo aad doora siinayso xilli waxaa jira qofku doora kuu keenayo aad kaash siinayso saasay markii buu sarif ku yahay
waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo see ku bilowda marka shaqadan su-aalaha waa sii bataane halkaan sarfa waxaan ku bilaabay markaan iskuulka sare dhameeyey waa waxaan niyadeeda gashay inaan shaqaysto liajli si aan jaamacadeeda isooga dabaro waxaa ii soo baxay shaqooyin fara badan sida macallinnimo magaranaysaa darawalnimo aduu shaqadii ugu yani aan markaan waxyaaba markaan qiimeeyo shaqadii aan soolan karo aan qaban karin markaas sarif bay noqotay kadib ehelkaygaan la kaashaday kadib waa ila caawiyey caawintii baan ku bilaabay ilaa haddana waa ku wadaa waxaan ugu baaqi lahaa run ahaantii in dhallinyaradu waxa weeyaan adduunka maanta waxaa lagu horumarto laba waxyaalood waa waxa weeye waxa weeye khibratu shuyuukh wa surcatu shabaab yacni waxa khibradda odayaasha iyo maharaadka iyo firfircoona dhallinyarada marka dalkeenu suu u horumaro inaguna aynu garanaysaa ee aynu u noqono dad magaranaysaa wanaagsan oo caalamka la jaanqaada waxaan dhalinta ugu talin lahaa oo aan tala ahaan u siin lahaa inay dalkooda aaminaan inay isku dayaan inay xosaar yeeshaan inay magaranaysaa shaqooyinka ka- kala badan ee dalka ka jira inay ka shaqeeyaan haddii waxda qof shaqo waayo gaargacan ka haysto waa dalkiisa cid kuma haysato cidima oranaysa maxaa u dhiga isku day inaa- inaad soo saarto kadibna magaranaysa ilaah tala saaro tahriibtay waxaan waxaan oran lahaa dhallinyaradu magaranaysaa ha ka digtoonaadaan oo yaysan ku dadegin waa oran lahaa
kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir axmed cali oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso gelin waxbuu bartaa gelinka kalena waa ganacsade halka aad kala socoteenna waa v o a washington haya casha dhinacii heesahan gaarna soo maaha aad iyo aad heesaha iskuma jiraan dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay kasii warqabaan heesta soo socota soo waa way kasii warqabaan qaarna waa u qarinay aad iyo aad laakiin laakiin waxaa la yidhi een, wax adduunka wax uga baahi badan ummadda ma jirto war inay helaan waa run marka midda ay ka warqabaan aan usii daynaynaa Ay- waa heesta ay ku luuqaysa farax iyo fiska iyo wadnaha ay dhag leh
Yeah.
dhanna hayga tegin farxiyo fiska layskama haysan maqli jira farxiyo fiska way haystay heesteedanna nuurow kolley aad baad uga warqabtaa aad iyo aad caasha heestan runtii weliba adaa kaydka maanta ka soo saara dhegeystayaashana xusuusiye waa hees maaragtay dhallinyarada iyo dadka waaweyn iyo kulli soomaaliya oo dhan ay aad u wada jeclaysteen xitaa eh, caashaay eh, dhallinyarada qurbaha ku dhalatay oo aanan aadka uga warqabin fanka soomaalida dhagtaas Heesta- ma ogyihiin dhag- aha, dhagtaas unbay hayaan wadnahay dhagle farxiyo fiska codkeeda macaan intaas haddaan ku dhaafno dhinacii ciyaaraha markana nuuro stuudiya la fadhiya ayaan kusoo dhaweynaya aad ayaad umahadsantaha casha kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii isboortiga ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta aada ku bilowno kooxda kubadda cagta inter milan ee dalka talyaaniga ayaa beddeshay tababarahoodii hore islamarkaana xilkaasi u magacaawday tababaraha cusub ee lagu magacaabo stefano bioli koob iyo konton sano jirkan ayaa saxiixay heshiis uu kooxda kula joogi doono ilaa iyo sannadda labada kun siddeed iyo tobanka waxa uu bedelay tababarihii hore frank dibur oo kowdii bishii nofembar xilkaasi laga ceyriyey kadib shan iyo siddeetan maalmood oo uu kooxda leelinayay Ya- tababare pioli ayaa kulankiisa ugu horreeya inter milan leelin doona labaatanka bisha nofembar markaas oo ay inter ka hor imaan doonto kooxda ay mataanaha yihiin ee ac milan dhinaca ingiriiska haddii aan eegnana kabtaankii xulka qaranka england wayne rooney ayaa la filayaa in loo soo celiyo kabtannimadiisii kadib markii uu ciyaarihii ugu dambeeyey aanu u safan xulka kubadda cagta england ciyaaryahan rooney ayaa waxa uu horkici doonaa xulka england ciyaarta ay jimcaha la ciyaari doonaan xulka qaranka scotland ciyaartii ugu dambeysay ee ingiriiska wayne ketka ayaa uu fadhiyey waxaana markaasi ay la ciyaareen xulka england xulka kubadda cagta ee slovenia bishii hore rooney ayaa ah ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka england isaga oo u dhaliyey saddex iyo konton gool boqol sideed iyo toban kulan oo uu u saftay dalkan maraykankana eh, kooxda kubadda cagta ee los angeles galaxy ayaa waxa ay ku qalqaalinaysaa ciyaaryahanada kale ah stephen gerard iyo robby kin in ay sii joogaan kooxda labadan ciyaaryahan ayaa laga yaabaa inay ka tagaan horyaalka kubadda cagta ee dalkan maraykanka tababaraha kooxda l a galaxy bruce arena ayaa rajo ka qaba in labadan ciyaaryahan ay ku nagaan doonaan gerard oo horey ugu soo ciyaaray- uga soo ciyaaray kooxda liverpool ayaa waxaa la filayaa inuu ku laabto kooxdiisii hore isaga oo markaan doonaya inuu noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool haya cash
aad baad u mahadsan tahay nuur een, wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha laakiin dalkan maraykanka waxaad moodaa in dhinacii ciyaaraha kubadda cagta inuu rabo inuu dhinacan usoo raro waa sidaas caashay ee xaggan maraykanka dadka waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha kale sida basketbolka iyo ciyaarta kale ee la yidhaahdo footbolka Waa waqti American adduunyada kale footballka.
footbolka kubadda cagta ayay u yaqaanaan laakiin halkan waxay u yaqaanaan soccer marka ciyaarta footbolka ay u yaqaanaan waa ciyaar waddankan aad loogaga xiiseeyo oo maaragtay u eg ciyaarta rugbiga loo yaqaano footballna waa la yidhaahdaa Foot- gacantan waa lagu waa lagu ciyaaraa ciyaaraha marka waa laba aan isqabanayna mogtahay Eh, marka dalkan maraykanka hadda wuxuu uu doonayaa inuu soo nooleeyo ciyaartii kubadda cagta oo wax xitaa ay ka muuqata taasi eh, xulka kubadda cagta maraykanka oo eh, ciyaaraha adduunka maaragta wacdaro xoog leh ka dhigo inta Mar- badan marka taas ayay didiilo gelisay ha marka ciyaartooy badan oo yurub caanka ah ayaa imika kusoo qulqulaysa ee dalkan maraykanka sababtoo ah lacago badan ayay ku bixiyaan waxaana inta badan u badan ciyaartooydii cuslaatay ee maaragtay eh, kasoo tegay kooxihii waaweynaa ee yurub sida ingiriiska hadda sida ninka la yidhahda gerard oo kale waa nin laacib ahaa laakiin cuslaaday laakiin cuslaaday laakiin ha.
halkan wacdaru ka muujin karaa markuu aad iyo aad yimaado.
wacdar weyn uu ka dhiga oo halkan dhallinyarada halkan een, ciyaaraha uga dambaynaysana wax badan casharo badan ay ka baran karaan aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay nuur dhinacii heesaha mar kale dhinacaagaan usoo riixi maxaa dhegeystayaashu haysaa dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa hees maaragtay ka mid ah heesaha ugu caansan oo uu ku luqeeyo fanaanka cumar nuur cabdulle caashaay waa fanaan cod baxsan leh hase yeeshee heesihiisu aysan aad u badnayn dabcan waxaan filayaa inaad adiguba ka warqabteen aad iyo aad marka heesihiisu ma kala dhacaan teed soo qaban lahayd waxaan soo qaban lahaa heestii cabaaryada oo ah hees aad iyo aad u macaan waxaan filayaa dhallinyarada cuslaatay inay ka heli doonaan
shatimaha guudkeega igu dhaha feerxdiida ina hadalka qadmada dilka dabarcad kaga yaal shatimaha guudkeega igu dhaha feerxdiida hadalka qad maado dilka dabarcad kaga yaadimarkaana fiirsado fanax yaraada mumsiya idishayay cabariyaada isla gaaray dacalaada markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira doqontii nasibley damaka galaba digiloog la saara dimada jalaycada doqontii nasibley damaka galaba digiloog la saara dimada jalaycada markii aan ku daawaday indhumeeli diidaan daayinkuumayiline markii aan ku daawaday indhumeeli diidaan daayinkuumayiline daruur yahay adookaali nabi yuusuf dabadii daruur yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro aduu yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii daruur yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira
waa tahay caashaay waxaan filayaa in dad badan ay ka heleen codkii baxsanaa allah u naxariistee fanaanka cumar nuur cabdulle iyo heestiisii cabaaryada iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a maanta oo khamiisa bisha nofembarna ay tahay toban waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idma galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
duwanaaga dhalanka